الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب هذا باب تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم تعلموا برتا من أنصابكم نسب يدين وحك برتان ما تصلون وحك حريرين إسان به إساق أرحامكم ومعرفة إساق قرشة إساق دتك أرحامتيني وقرابتيني أكبر حريرين إسان ولسلة الرحم كأنه سعطان kole lafdigan waa ma tarjamada ciwaankan tarjamaduna waa xadiid tirmidi wariyey oo isagoo marfuuca wariyey ayuu lafdigiisiiba yahay macnaa xadiid rasuulka ilaahay axaadiidiisii ka mida kitaabkan tirmidi inooguma sugan isagoo albaniyana uu saxiix yeelaba oo marfuucu lafdigiisiiyo oo lafdigiisa ayaa wuxuu ahaaba intan tacalamuu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxaamakum markaa ziyaada la socotay oo waana xadiid abi hurayre fa ina silata araximi maxabatun fi lahli masraatun fi lmaali mansa'atun fi lahar kolleyna waa macno aynu taas axaadiid kale kuba soo maray qaraabadoo la xidhiidhiyaa dee dadkii way iskuma jeclaanayaan oo ehelkiina jeclaanshay u tahay ama isjeclaadaan xidhiidhkan inmaalkiina way badinaysaa waataynu hore usoo marnay cumrigii ama ajalkiina way dib dhigaysaa ama manse ay u tahay bal xadiid la markaa lafdigii weeye xadiidkii kale daanu halkan ku warin tarjamu usoo dhigtay iyo cunwaan xadiidka kale ama uu inoo soo naqlinayo aanu macnihii soo ziyaadsan ku arki doonaa wuxuu ihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثanaa camr bnu khaalidi qaala xadaثanaa cataab bnu bashiiri عن إسحاق بن الراشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر الحق سنة كرت لو الصحابي باكوة السجن جبير بن مطعم الصحابي قاسي وحكور ليا cumar ibn اlkhadaab oo hadalkiisii uu inoo soo naqlinayo dee isaga kuba taagan taas ama mowquuf kuba ah inankiisa maxamed jubayr ibnu jubayr ibnu mudcimna waa la arkaa kitaabka inuu kuba soo noqnoqdo oo nin isna siqa oo caalim ahaa oo si aabihii isaguna xagga ansaabta iyo macrifooyn uba lahaa zuhrina waa imaamka macruufka mara hore aan soo aragne laakiin saddexan sanadka kala horeeya camr ibnu khaalid iyo cataab ibnu bashiir iyo isxaaq ibnu raashid waxaa la arkaa dee waa markii ugu horreeyey inoo yimaadaanba camr ibnu khaalid ibnu faruukh waa nin adugu bal reer tamiima kolkol waa reer khusaaca iidhahaan waddan ahaanna masar buu adugu degay markii dambe ama reer masar buu ahaa waana nin aada loogu kalsoon yahay oo atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa ah ama sheekhiisa cataab ibnu bashiir aljazari kolley isaga dee aimo tawhiiqisana way jiraan kuwa iyaga markaa aan heerkaa gaadhsiina way jiraano waa nin shaanigiisa ama aimadu kolley xukumkiisa ay iskuba yar khilaafeen aqwaashoodu ku kala duwan tahay atbaacu taabiciintii dhexe ama atbaacu taabiciintiina dabaqadoodii dhexe kaba mid ah ninkan kale ee isaga isxaaq ibnu raashidna waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mida waana nin hiqo ah oo kolley ninkan hore ayaaba isla mandiqo ahaayeen waana nin hiqo ah laakiin markuu zuhri wax ka warinaya xadiidkiisa kolkol wax dhacaan bay dhahan maaha bukhaariba uu soo saaray saxiixiisa isagoo zuhri kaba warinaya ee laakiin cibaarada ay kaba cabiraan kolkol xadiidka zuhri maaha sida kale waa nin hiqa ah ayaa bacd alwahm awqaadda qaarkeeda u dhaca markuu zuhri wax ka warinayo ee laakiin maaha guud ahaanba axaadiistiisaa zuhrina waa kuwa saxiixo dee uu saxiixa kaleba kuwa soo saaraa jirte awqaadda qaarkeed baa leeyahay halkaas baa kolkol wax ku yar yimaadaan marka wuxuu uhi cumar ibn اkhadaab tacalamuu ansaabakum dadow barta nasabyadiina barta uma bacdiyeed siluu xidhiidhiya arxaamakum qaraabadiinii xidhiidhiya nasabka barashadiisii dee inwalow waxa weeye waa shay madluub ahoo nasabkii dadkii maxaarimta ee nikaax ku qabanaya inaynad guursan karayn baa ka mida dadkii ay isdhexlayseen baa kaba mida dadee kuwa kaba yar durugsan laakiin siladooda aada xidhiidhisa xaq dee iyaga ay kugu leeyihin ay tahay shareecadna ay kuba farayso cibaado ay noqonayso manfaco adduunyana ay leedahayba hadigoynteeduna ciqaabi ay kaba dhalanaysa ayaa jirta waana taa axaadiisii horeba aynu kuba soo marnay garashada la gartana dee kii bal maalan wixii xuquuqee layskuba lahaa iyo xidhiidhkii iyabaa kaba dhalanaya haddaan lababa garanahayn cid wax ku ayo cidaa waxusitiinba aanad garanahayn oo kale xidhiidhkii ma imanayo siladii baaban imanahayn siladii asaas waxoo garashaad garata ruuxan inuu maxramkaa yahay ama dee uu qaqaraabadaadii yahay xuquuqdii kalena taasay kaba dhalanaysa haddaba in barashadii la baranayay dee shay madluuba weeye oo maaha waxaa looga jeedaa in nasab guud oo dhan la wada barto mid yar iyo mid weyn oo saa dee kutubtan ama culama ay dee san jubayr ibnu mudcim iyo inankiisaya baa la odhan jiray abubakar iyo markaynu eegno dadkaa hore ansaabtay aada u yaqaaneen xataa reere ka fog bay yaqaaneen bal taase laakiin waxa weeyaan waa waxii xidhiidhka keenayey ama xidhiidhinta asabab u noqonayey wixii dee bal meesha kaba imanaysee ciddii laysdhexlayay iyo ciddii isaga ay waajib ku ahayd nafaqadooda iyo siladooda iyo waxyaalaha caynkaasa ciddii ay aanay u bannaanayn nikaaxooda waxyaalaha caynkaasi wax dee ama faradba noqonaya ama aada iyo aada loogu baahan yuu noqonaya haddii kalena wixii kaba ratimayay axkaam ahaa ayaan meeshii imanayn haddaba taa barta ayuu leeyahy cumar ibn khadaab waana ta aan leenahay xadiid marfuuca oo xadiid abi hurayra oo ku cunwaanka ama tarjamada tacalamuu min ansaabikum taas ayaaba dee macnaha iyadna inoo keenayo marfuuca hawe haddaba uma bacdiyeed siluu arxamakum dee inay garasho aad garanaysa ruuxani qariibkaa inuyo haddana aada goysay wax faa'iidoy leedahay ma jirto bal dee waa xidhiidhiyana arxaamtiinii wallaahi baan ku dhaartee inahu layakuunu waa ahaanayaa bayna arajuli nin dhexdii waa adkayn uu hadalkiisan u adkaynayo soo socda ayuu uba dhaartay cumar bayna arajuli wa bayna akhiihi ashay nin iyo walaalkii ayaaba wax dhex marayaan waxbaa dhexdooda dhacaya umuur dee ama qoonsi iyo waxyaalaha caynkaas walow yaclamu hadduu og yahay alladii kii oo dee kolkol ba idi markaa taam goyn laysgooyaaba ay kaba dhalanaysaa iyo waxyaalahaasi walow yaclamu hadduu og yahay alladii kii baynahu wa baynahu waa kii uu garanayuu og yahay labadooda uba dhaxeeyo oo min daakhilati raximi waa raximka calaaqadiisa iyo dee waxyaalahaasa iyo wuxuu keensanayo umuuraha caynkaasa lawsacahu waa joojin lahayo daalika waa macrifada iyo garashadaasi can intihaakihi waxaan iyaga uba dhaxeeya ee calaaqadii raximkaa kutacadi laguma tacadiyo oo goyn la gooyiyo laguma tacadiyo arrinkaasi way ka mancin lahayd way kaba hor joogsan lahaydo na shaygaas ayaa ka mancin lahaa garashadaasaa kaba mancin lahayd in waxa weeyaan inuu tacadiyo ama xidhiidhin waayo ama uu gooyo oo kale umuuraha caynkaasee bal nasabkiinii barta kolley xadiid kalena waa inoo dambeeya dee waana sababta loo baranayaana waana umuuraha imika aan soo sheegnay oo kale waana dee shay khaasatan waxyaalaha dhow ee xidhiidhkii ka dhalanaya xuquuqda kalean tilmaanay kaba dhalanaysa garashadeeduna shay madluuban sharcan buu noqonaya wixii dee umuurahaasi ay kaba dhalanaysa ama ay axkaamtaasi kuba tacalluqaysa xadaثna أحmed بن يعquuب qاal أخbarana إسحاq بن سacيid بn cmri أnahu samca abaahu yuxadiث عan iبn cabaasi أnahu qaal أحmed ibn yعquub abu cabdالlaahi الmascuudi waa nin reer kuufa ah oo isagoo atbaacu taabiciintii raggii ugu dembeeyey oo hiqa ah oo bukhaari un mooyaane cid kaloo kutubtan usuusha ah ee lixda ah ina uguba sugan yahy ma jirto bukhaari kitaabkiisa kalena waa kaga wariye laakiin aimada kale xagga riwaayadiisa lamay wadaagsan abu yacquub ama de waxa weeyaan abu yacquub ama abu cabdillaahi labadaba kunyadiisa way dhahaan adigu labada mid weeye almascuudi marka waxaa ku xiga isxaaq ibnu saciid ibnu camrin aabihii buu kaba warinaya waa nin reer bani umaya isaguna reer kuufaha sida sheekhiisaasba reer kuufa u yahay lagu kalsoon yahay oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mida abihiina waa isna hiqo taabiciintii dhexe kaba mida marka la eego dee waa saciid ibnu camrin ibn saciid ibn alcaas oo awowgii saciid ibn alcaas baa loo yidhaahaa marka ninka taabicigaa weeye marka haddaba ninkan saciid ibnu camr ibnu saciid ibn alcaas baa wuxuu maqlay mee wuxuu isxaaq baa maqlay abaahu aabihii oo yuxadisu warramaya can ibni cabaasin cabdillahi ibnu cabaas oo cabdillahi ibnu cabaas buu laba joogay xadiidkan uu kaba maqlay tiibuu inankiisiina uu ka sii maqlayba annahu qaala inuu ibnu cabaas yidhi kole xadiidkan bayhaqi iyo shucabtiisay kuba wariyeen sanadkuna saan aragnay dee waa raggaas kole haddaan nidhi waa wada hiqaad waa sanadkaa inoo wada hiqaadka ah oo dee wax inoo sugan buu noqonayaa isnaadkiisu saxiix yahay laakiin qolooyinkii bukhaari la wariyey xaggiisa hore ziyaado aan halkan inoogu sugnayn baa kuba sugnaa qeybtiisan dambe bukhaari mawquufka kaba dhigayna iyaga agtooda marfuuc ahaan bay ku wariyeen oo ziyaadada aan halkan inooguma sugnaynee imaka inaga maqan waxayd waa munaasabo xadiidku lahaayo ibnu cabaas sababtii uu xadiidkanba uba sheegay ahayd oo ninbaa u yimi oo qaraabo ayuu u sheegtay marka adigu nin baa u yimi oo yaa tahay buu yidhi markaa qaraabo durugsan dee adigu waa ibnu cabaas qaraabo laakiin aad bay u yar fogeyd tiiba uba sheegtay ibnu cabaasna hadal debacsan ayuu kulaba hadlay hadal debacsan buu kulaba hadlay markuu qaraabada adigu aanay durugsanin qaraabada uba sheegtay markaasuu arrinkan yidhi ibnu cabaas laakiin sida dee waxaan leenahay bayhaqi oo kale shucabtiisa iyo kuba sugan intan dambe waa marfuuc oo intaa hore iyo bal ninkaas mooyaane halkan imika bukhaari kitaabkiisan adabulmufrad mawquufka ku ah isagoo marfuuc ahaan iyo rasuulka ilaahay buu kaba soo naqliyo bal xadiidku asalkiisu waxaan leenahay waa marfuuc intan imika inoo taallaa oo wuxuu yidhi ixfaduu xifdiya ansaabakum nasabyadiina xifdiya oo waa dee bartadii gara gartadii taasba weeyaan waa ciddaa dee meel kuba kulmaysaan ee nasab idinkaba dhexeeya waxyaalaha macrifo uba yeesha tasiluu waydin xidhiidhin arxaamakum qaraabadiina idin markaa xidhiidhin oo dee waad garanaysaa ciddii aad xaq isku lahaydeen ciddii inaad xidhiidhisa ay waajib kuguba ahayd ama lagugu lahaabaad garan markaasaad xidhiidhinaysa haddaanad garaan ahaynba ruuxan wax alla waxaa isu tiiniyo wax idin kulmiya ma xidhiidhinaysid fainahu shaniya laa budca laa bucda fogaansho uma sugnaanin biraximi qaraabadii idaa quribat haddii la dhoweeyo haddii la dhoweeyadu waa haddii la xidhiidhiyo bilbiri wasila wain kaanat baciidatan xagga rutbada iyo derajada sida ninkan uba yimi haba fogaato oo macnaa quribat waxaan leenahay waa quribat bilbiri wasilati way ixsaan iyo samafal iyo xidhiidh lagu dhoweeyo wain kaanat baciidatana macnaa fii darajatiha wa rutbatiha weeye xagga derajaday leedoo dee yaanay dhoweynoo dee meel dambaa kuba kulmaysaan oo dee nasab yar furug durugsan haba noqdo oo iyadu marka hore xagga derajadeed iyo rutbada mid durugsan ha noqotee kol haddii la xidhiidhiyo lasoo dhoweeyo ixsaan iyo biri lagu iyo silo la lagu dhoweeyo markaa taasi ma durugsana nasabka qaraabada caynkaasi ma durugsana walaa qurba dhoweyno bihaa qaraabadii uma sugnaanin idaa bucidat haddii la fogeeyo de waa tii hore waxaan kuba fasirnay muqaabilkii oo waa goyntii la goynayey ee aan la xidhiidhin ahayn wain kaanat qariibatan mid dhowba haba noqoto haddii dee qaraabadiiba ay dhowdahay walaalkaa uu yahay inadeerkaa uu yahay dadkii kugu dhawaaya raximkaaga ahaa uu yahay oo la xidhiidhin waayo oo la iskooyo dee waa wax durugsanuun way fogtay taasi ma dhowa oo kol haddii xataa rutbadeedu haba dhowaatay iyo derajadeedu ye aan la xidhiidhin dhowi uma sugna ma dhowo taasi haddii haba durugsanaato rutbadeedu iyo derajadeedu iyo la xidhiidhiyo ma fogo taasna uma durugsana ee bal markaa haddaba garta horta ciddii adigu aad dee calaaqadaa qaraabadnimo idinkaba dhexaysay si aa u xidhiidhisaan arrin kale ayaa xadiidka inooguma sugan oo ah wakulu raximin dee horena waa ti aynu soo maray alaa tardayna an asila man wasalaki wa aqdaca man qadacak in raximka oo kale iyo xataa inay jidka joogsanayso ama siraad la joojinayo waxaa loo joojinaya waa shahaada shaksigan adigu dee inay wanaaggii ama xidhiirhkii ugu markhaati kacdo ama goybe taasna waa ti xadiid kale kuma timiya wakulu raximin raxim kastaaba aatiyatun way imanaysaa yowma alqiyaamati amaama saaxibiha ninkii saaxibkeeda iyadoo kaba horeysa waa shay macnaa ee dee waaba la suuraynayaa suura yeelan maxsuusa kii saaxibkeedaa hortiibay iman marka maxay u imanaysaa tashhadu lahu iyadoo ugu markhaati kacaysa bisilatin xidhiidhin oo hadduu waasil ahaa xidhiidhiyo qaraabadiisiina iyadii baa shaahidu noqon xidhiidhintii uu xidhiidhiyey dee taasna wuxuu kuba mudanayaa an asila man wasala kidii aynu soo marray ama ninkaa xidhiidhiyey in ilaahay xidhiidhinayo taas bay ugu markhaati kici in kaana hadduu yahay wasalaa mid xidhiidhiyey wa calayhi watashhadu calayhi wey calayhdu waa tashadud watashhadu way markhaati kacaysaayo calayhi isaga korkiisa biqadiicatin goyn uu gooyey in kaana hadduu yahay qadacaha mid gooyey hadduu mid isagu gooye yahayna dee qadiicadii bay u markhaati kacays isagay ku markhaati furaysaa hadduu xidhiidhiya isagay u markhaati furaysaa inuu xidhiidhiyo kuwa markhaati furi waana la keenayaa bal raximku martabadaa iyo derajada adag iyo ahamiyadaasuu leeya dee bal ansaabtiinina bartaa xidhiidhiya na raximkii xidhiidhiya kollay khulaasadii axaadiistu taasba weeye waana casharadii ka horreeyeen dee waa wixii aan sooba haynan kusoo jirnay baabun hal yaquulu lmawla inii min fulan bal haddii aynaan tanwiininsan maalintii dhoweyd soo sheego baabu hal yaquulu lmawla jumlada wada socotaa dee waxa weeyaan lafdi ahaan baan ugu idaafaynaynaa baabkii waa bal arrinkaas miyuu odhanayaayo bal wuxuy baabkii u tahay shaksigii mawlaha ah miyuu odhanayaa inii min fulaanin hebel ama min bani fulaan baan ka mid ahay macnuhu waa maxay almawla almawla kolley macaani badan buu u yimaadaaye kan meeka meeshan waa ruuxii cid baa dee xoreyntiisa lahayd isaga ha noqoto ama aabihi haba noqoto oo dadkan mawaalida yidhaah oo kole almawla ka la xoreeyeyna waa la yidhaah kan wax xoreeyeyna dee mawlo waa la yidhaah dee ibnu camka iyo jaarka iyo naasirka iyo macaani kaloo labaataneeye laba gaadhsiiyo xaafid iyo ay tiriyaanna lafdiga almawla waa u yimaadaan bal waxa weeye ninkan reer baaba dee lahaa welihiisii cidqiga nin baaba xoreeyey dee reerkii oo dhan ma wada aha reerkaa miyuu u abtirsan karaayo reer hebel baan ahay miyuu odhan karaa weeye iyada xagga markay noqoto shaksigii gaarkaa iyo aabbanimo taas waa tii ay kuba timi dee waciidkii iyo nahyigii iyo diidmadii tabanigii jirayna shareecadu ay burisay ilaahayna yidhi idcuuhum liaabaa'ihim aabbayaashoo dadka caynkaasa ugu yeedha oo dee markaas inay dacigan ama kan la sheeganaya wala ma noqonayo ninkan waladkiisii sulbi lamid noqon maayo iyaguna dee way kaba dhigayeen waxyaalihii caadadii tabaniga taas iyadu waa mid oo abtirsiintaasi ma jirto ewaxa weeyaan waa nisbadii reer waa iyadoo shaksigii uu reerkan aanu kaba dhalanee laakiin reerkani dee mawaalidiisii ay yihiin xaggii cidqi oo la yidhaaho dee uu reerkii si guud u abtirsado reerkii uu ka mid yahay iyagoo dee la qaadhaan iyo dhiig baxaya iyagaa casababa aho dee cid kale ma laha markaasoo isagu ta inuu yidhaaho min bani fulan taas miyuu odhanayaa bal arrinkaa weeye tarjamadu haltaa macnaheeda weeye bal lafdi mawquufa ama athar mawquufa inoo soo socda waan arkaynaa wixii aan yar odhan karna markaa waan raacinaynaa insha allah xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna عبدالواحد بن زiياد qال xdثna وائل بن داود الlayثي qال xdثna عبدالرحمن بن حبيب qال qال لي عبدالله بن عمر مmن أnت موسى بن اسماعيiل تبudki wuu soo noqnoqday baan leeyahy intaa koobanayno أxaadiiثaynu soo haynay marar dhowra ayaan soo aragnay شheekha بخاarي waana dee nin aynu hore usoo maray cabdulwaaxid ibnu ziyaad iyo waail ibnu daa-uud iyo malaa waa dad iyagu cusub walow dee dad la yaqaano ay yihiin cabdulwaaxid ibnu ziyaad kolley nisbadiisu wuxuu u yimaadaa kutubta alcabdiyo laakiin waaba arrintan aan sheegayno reerka kama dhalan waa mawaalidoodii waa mowlaahum waxa weeyaan waana nin siqoo lagu kalsoon yahay oo caabidna ahaa saalixna ahaa dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo thaamina ninka kale sheekiisa wail ibnu da-uudi laythi kolley taqriibka xaafid wail ibnu da-uudi taymi baa dhacday bal labada nisbe inay seergelayaan oo taymka carbeed waa dhowr taym baa jirto ka quraysheed baa jirto kaa reer taym baa kii tamiim baa jiro kuwaa jira in reer bani laythna taym ay leeyihin in kale waa masale aan imaka war u hayn laakiin halkan iyo dee taqriibna saasaa dhacdaan leeyahy waxaan leenahay ninkan isagu kolley saxaabadii qaar waa soo gaadhay laakiin cid saxaabo uu arkay oo la og yahay maba jirto waa atbaacu taabiciinti unbuu kaba mid yahay walow raggii taabiciinta ugu yaraana la da- uu ahaa la mucaasarooday wail ibnu daawud nin uu dhalay baa jirta oo hiqa isaguna bakri la ydhaah bakrigu uu ka hor dhintay aabihii aabihiina bal waxaad moodaa mooye dalabkii wuxuu ugu horreeyey aabihii baa wax kaba wariya oo aabihii imika waa ibnu daauudkan inankiisa bakri zuhri hagaag buu ninkaasi wax ugaba qaatay waxaa la arkaa waa ilinayn riwaayadiisa zuhri badnayn laakiin inankiisa bakri waa waalidu bakrino labaduba dee kutubta suanta way inooguma sugan yihiin bal haddaba ninkaas ama cabdiraxmaan ibnu xabiibka bal waa tan imika wuxuu yahay aan arki doono qaala lii ma wuxuu yihi qaala qaala lii cabdullaahi ibnu cumar baa igu yidhi aniga cabdiraxmaan ibnu abi xabiib baa dhacday waa ibnu xabiibe miman anta yaa tahay qultu waxaan idhi min taymi tamiimin reerkii tamiim taymkoodii waa jiribkii reer taym ee tamiim kaba mid ahaa maha taymkii qureysheed iyo taymyadii kale ayaan ka mid ahay qaala wuxuu ihi min anfusihim aw min mawaalihim min anfusihim weye ma iyaad ka dhalatay reerka oo nafahoodii baad kaba mid tahay am min mawaalihim mise mawaalidoodii baad kaba mid tahay qultu waxaan ihi min mawaalihim mawaalidoodii ayaan ahay oo anigu mawlay ii yihiin ama mawaalidayda weeye reerka kamaan dhalan qaala cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu idhi fahallaa qulta maa tilaahid markii horeba min mawaalihim ay markaan aan ku lahaa miman anta maxaad u tidhi min taymi tamiimin maad itilaahiduun min mawaali taymi tamiimin marka horeba maa tilaahid oo min mawaalihim mawaalidoodaan ka mid ahay reerkan oo taa aad marka horeba ii sheegtay idan kol haddee xaaladu taa tahay kol haddaad reerkii kaba dhaladeed mawaalidii tahay maad marka horeba tilaahid waa nooc siiye wax yar inkaar oo kale bal cabdiraxmaan ibnu xabiib xaafid ibnu xajar waa mawla bini tamiim waa maqbuul min araabic oo kaba cabira ibnu xibbaanna siqaadkiisa waa ku sheegay walow imaka aharkan aan hayno albaniya daciifu ladabi lmufrad uu kuba soo arooriyo wuxuu ku cileeyaan ay tahy ninkan baan la aqoon ujeeddadu wail ibnu da-uud mooye cid kale wax ka warinaysaan jirin laakiin ibnu xibbaanna waa tan iqaadkiisu kuba sheegay awqaadda qaarkeed ibnu xibaan iqaadkiisa yidhaahaa ama dee ibnu xibaan bay xagga tawsiiqa yidhaahaan cir tasaahul buu leeya la saasu ugu soo arooriye bal adigu ibnu cumar dee adigu maad marka horeba iyo cadaysi buu leeya oo dee inkaar guud maaha e laakiin sheegashadan uu sheegtay aad moodo idlaaqii lagaba fahmayo inuu reerkan kaba mid yahay ayaad mooday inuu dee kuba inkirayeen waxaan leenahay horta xaggan mawaalidu dee markii dambe dhulalka badan islaamku tegey in dadku way farabateen aan dee muslimiinta ahaa oo intan mawaalida laguma tirinayay barhkood dee san oo kale reerka addoonnima u horreysay ama shaksigan ama waalidkii iyo taas oo kale iyo oo sidaasaa wala cidqi baa looguma tirinayay waxaa kaloo jirtay dee nin aan reerka isagoo addoonnimo iyo wax soo marayba aanu jirin laakiin reerkan la degay oo xilfi la yeeshay oo dee reerkiibuu la deganyay iyagiibuu ka mid noqday marka iyagii baaba caaqilo oo kale uba noqday oo caaqiladiisii noqday waa arrin xilfi taas oo kale oo asbahaysiga caynkaasana walahu waa kaba imanaya arrin kalea jirto xagga mawlaha markay noqotay ama walahu kaba imanayo hadday dhacdo ruux dee markii hore gaal ahaa ruux sabab inuu ahaa islaamkiisuu gacmihiisa kuba islaamay ruuxa uu gacantiisa kuba islaamay kolkolla waa loo tiirinaya ama reerkoodii baaba loo tiirinayo waa walo kaba imanaya xagga islaamnimo bal saddexaasba walayaashu ay ahaayeen oo waxa weeyaan walaa cataaqatin markaa oo dee walaa iyo dee walaa islaamin iyo walaa xilfin weeye walaa islaam waxaa kaba mid ah walaa cataaqatin walaa xilfin walaa walaa islaamin kamithli jufi suyuudi alfiyadiisaaba taasi kuma sugnayde dadkan islaamnimo reer kale loogu tiiriyey aanay kaba dhalan waxaa kaba mida imaamka kitaabkan leh kutubta wataan ku aragno dee moxamed ibnu ismaaciil ama albukhaari aljucfiyi baan aragnaa jucfi waa reer carbeed isagoo carab ma ahaynba bal awowgiisa labaadba majuus buu ahaaba markaasoo dee maxamed markaa ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibn lmuqiira muqiirahaas baa islaamay wixii muqiiro ka sheeya islaam may ahayn nin markaa bukhaaro waali kaba ahaa madax kaba ahaa oo reer jucfo ah ayaa adigu islaamkiisu sidan tarjamadii kuba soo sheegnay gacmihiisa ay kuba islaameen waana taa nisbadii waa awowgiisii labaadee halkaas ay sii socotay ilaa bukhaariba u socoto waa walo kaba yimi xag islaamnimo kaba yimi wala waxaad moodaa qabiilada reer jucfa nimankii atraaktiyo dadkaasa ee dhulkaa degaya jiida malaa dad badan oo iyaga kaba mida gacmahooda ku islaamo dee dad badan oo sidaa bukhaari ahaa ma dee dadkaa kaba horeeyo reerkaa loo nisbeeyo ayaa jiray oo dee nimankii deegaankaa degayeyba ahaa bal markaa waxaan leenahay markay dee ay tahay ibnu fulan iyada taa waa tii waciidku kuba yimi waa kaa ilaahay yidhi udcuuhum liaabaahim laakiin arrintani marka ay tahay culimada aad iyo aad bay uguba badan tahay layt ibnu sacad iyo cabdillaahi ibnu wahabi iyo dee miyaa maba tirin karno dadka sidaas ahaayee reer kale loo nisbeeye kutubta taraajimta kollaa iska idlaaqayaan reerkii kollaa markay reerkii dhigtaan bay waxay cibaaray raaciyaan mawlaahum alfahmiyu ama alqurashiyu mawlaahum mawlahan ay ka daba keeneen macnaa ujeeddadu waa arrintan aan hayno reerkan kama dhalane bal welihiisu wuxuu yahayba walahaasuu leeya oo kollay taasna cinda alculamaa wax ishkaali maba jirto mawla alqowmi min anfusihimna rasuulki ilaahay baaba yihi iyagiibu ama minhum iyagu kaba mid yahay dee waa waxyaalo qaarkood oo xaggii marka la eego bal caaqilay u noqonayaan oo dee umuurihiisiibay isagiibay caaqilo uba noqonayaan oo magtiisii waabay laba wadaagsanayaan kol haddaanu cid kalaba ahayn uu walahiisii leeyahayba oo bal markaan markaa umuuraha caynkaasa wax de inkaari ma jirto ama wax nahyiyo dee saasa iyo wax xurma iyo meeshii ma jirto culimada islaamkana iyo ragga ruwaadaana shariixo aada u badan oo kaba mid ah reeraha loo tiirinaya waxay uba badan yihiin waa walahan oo waxaaba kaba mida cabdilwaaxid ibnu ziyaadkan imaka aan hayno alcabdiyu waa mawla reer cabdiqays kamuu dhalana waa mawaalidoodii un bal markaa waxaan leenahay ishkaal saasi ma jira weeye waanay kuba badan yihiin dad bukhaari baaba kaba mid oo islaamnimo nisbadan ay ugaba timi aljucfiyudan waaba kan eeg baabkii baabu mawla alqowmi min anfusihim qowm ninka mawlahoodii iyagii la degan la dhigbaxaya la joogaan meel kale kaba tegin iyagiibuu kaba mid yahay oo de waxay leeyihin buu leeyahay wy xadaثana cmr bnu khaalidi qaala xadaثana زuhayr qaala xadaثana cabdالlahi bn cثman qaala akhbaranii ismaaعiil bn cubaydi can abihi cubaydi an rifacat bn raafici can rifaacata bn raafici ana nabiya slى اllahu عalيه waslm qaala lcmar cabnu khaalid waa tii casharku inooguba bilaabmo waa tii aan soo haynay zuhayrna imika halkan waxba kama sheegayo waa dee dee nin imaamo oo kutubtana lixda ahba kuba badano waa zuhayr ibnu mucaawiya ee bal ninkan cabdullaahi ibnu cuثmaan ibnu khusaym alqaari waa nin reer mako abu cuثmaan la yidhaho atbaacu mee taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mida xaafidna saduuquu kaba cabiro saddexan kale waa saddex isku qoysa oo ismaaciil ibn cubayd ibn rifaacata bn raafic weeye marka cubaydkani wuxuu noqonayaa cubayd ibn rifaacata bn raafic oo saddexdan waa saddex adogo rifaacata bn raafic marka waa saxaabi ansaara weeye oo dadkii beder joogay kaba mid ahaa aabihiina iyo isagubana caqaba way joogeen oo baycadii caqaba rifaaco iyo aabihii raafic labaduba waa ka qeyb qaateen rifaacana bederna waa joogay oo bal markaa rifaacata bn raafic waa saxaabi jaliila bedriyiintii kaba mid ah inankiisan waxa weeyaan cubaydna waxaaba la yidhaahda waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu calayh taas baaba la yidhaahaa ama ismaaciil ibnu cubayd ibnu rifaacata isagu waa nin adigu bal maalan dadka taabiciintii ugu yaryaray dala mucaasarooday lakiin arrin baa yar jirta un magaciisan cubayd imaka halkan ee inoo taala bal cubayd waa la yidhi waxaa kaloo laba yidhi oo laba yidhaahaa cubaydullaahi baa la yidhaahaa kolkol ruuxii dee doondoonayana ishkaal baa ku yar iman kara kutubta taraajimto waxaabay ku soo aroorinayaan ismaaciil ibnu cubaydillaahi halkiisa cubaydullaahi bay keenayaano waayo ismaaciil ibnu cubayd oo kalea kutubta taraajimta kuma sugan kitaabkeenana nooguma sugnayn bal nin laba daciifiyana ismaaciil ibnu cubaydna waabay tahay kolkol cubaydkana cubaydullaahina waaba la yihi oo markaa arrintuu noqdo ismaaciil ibnu cubaydillaah ibn rifaacata ibn raaficina waana qoyska ansaareed weeye أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لcمر وuxuu ku yihi رضي الله عنه اجمع lيi ii ururi qومka tolkaa bal meel isugu keen de wixii markaa joogay weeye فaجaمعهم waa qraiشh buu ujeedaa فaجaمعaهم cمar baa meel isugu keenoo u yeedhay فلما xaضروu markay yimaadeen baab النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay kadinkiisii ay yimaadeen ayaa دaخلa عaليهi cمر cمar u soo galay فaqاala wuxuu yihi qad jamactu laka qowmi tolkay waan kuu soo ururiyey rasuulki ilaahayow fa samica dalika alansaar ansaar baa maqlay in quraysh soo yeedhay ayay maqleen faqaaluu waxay yidhahdeen qad nazla fii qurayshin ilwaxyu qoraysh waxyi baa ku soo degay fa jaaءa waxa yimi ansaar xaggeeda kaba yimi almustamicu ku dhegaysanaya iyo wanaadiru maa yuqaalu lah bal waxaa maq eegayaa waxaan lagu odhanayo waxaan loo soo kulmiyey oo waxay islaahiin ba waxyi baa yimi oo kale de waa arrin waana ihtimaamka ay waxyiga u ihtimaamayeen iyo wixii diintee sooba kordha qoraysh waxbaa kuba yimi waxyi baa kuba soo degay bay is idhaaheenoo markaa dad baa yimi bal dhegaysanaya waxa lagu leeyay walow ana iyaga taasi huseyn ama eegaya waxa lagu odhanayo fakharaja الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa soo baxay faqaama bayna adhurihim dhexdoodii buu kaba kaco faqaala wuxuu yidhi hal fiikum min gayrikum hal fiikum dhexdiina ma ku sugan yahay oo maanta idinka dadka jooga weeye xaadiriinta min gayrikum waa axadu min gayrikum shaksi aan idinka reerkan quraysh aan ahayni miyuu idinku jiraa iyagu dee si gaara rasuulka ilaahay dee waandir cashirataka laqrabina laba yidhi si gaaru dee u sheegayaayo bal inaanay nasab iyo waxyaalaha ictimaadsan ku talagelinaya camal saalix iyo iimaankoodiiyo laba yimaadaan qaali waxay dha nacam ha waa maxal shay fiina waxaa nagu dhex jira xaliifuna kii aan dee nabahaysan jiro waa nin reerkoodii kaba yimi oo iyaga un laba degay isagu reer kaleo la garanayuu leeyahaye laakiin iyagu markaa ama dee nin iyaga kaba mida ayaabay isbahaysanayeen ee si qablalislaamna arrintoodu ahayd shar iyo khayrba waa laysu bahaysanayey bal kaas oo kale dami damuk waa hadmi hadmuk dhiiggaygu waa dhiiggaaga waxa dumiye de waa dee hadmigayguna waa hadmigaagiyo taas bay odhan jireenoo waabay isku dhexli jireenoo bal sadrulislaam muxaalafada caynkaasa ilaa wa ulul arxaami ay soo degtay waxbaa sida suuratu nisa inooguma sugan waxbaa dhaxalkii lagaba siinayay ruuxii xaliifkiisa ahaa markaa dee reerkii buu xilfigiisi leeyahay oo kale aduu reerkii la degan yahay reerkii unbuu ka tirsan yahay iyagu wax la qabaa dee wax kastaba dee waa nafc iyo darba in hadday dee imaka diyo ay tahay iyo hadday wax kala tahay iyo hadday difaac tahiy hadday wa kala dee reerkuna sitaa iyagii un iyaga kaba mida ay u difaacayeen ama ay u dhowrayeen unbay u ilaalinayeen oo saasay ahaydba haddaba kii xaliifka iyaga ahaa dee iyagu kaba mid ahay wuu soo raacay waa qoraysh ninkani markaa kaasi waa nagu jira wabnu ukhtina ninkii walaashaya dhashay waa ninkay u abtiga ahaayeene gabadh reerkii ay dhashay ee lana degenaan kaba tegin weeye aan reerkoodii dee u bixin iyaga u laba joogay kaasna anagi kaasna waa nagu jira waa ni anagii naga miday leeyihin wamawaalida maxalushaahidku waa ka waa dadkii dee iyagu ay xoreeyeen ee aan meel kala tegine la joogay ee reerkii un si ugaba tirsanaa xor haba ahaadeene kuwaasna way nagu jiraanoo way nala socdaan oo dadka ka mid weeye bui qaala nabiyu salى اllahu عalayh wasalam markaa rasuulku wuxuu yihi xaliifuna mina wabnu ukhtina mina wamawaalina mina de dadkii bay la mid yihiin walow jaanibkii dhaxalkiiya waxa aanay soo gelahayn oo dee qaraabanimo iyo arxamnimo la yskuma dhexlayo laakiin umuurihii kale iyo xidhiirhkii kale iyo calaaqadii kale waa halkeed haddaba xaliifka iyagu walow dee islaamku markii dambe xilfiga caynkaasa waa joojiyee noocii xilfigoodi iyo caynkaas ahaabe xaliifka iyagu anagu naga mid yahay wabnu ukhtina walaashaya kay dhashayna mina anagu naga mid yahay wamawaalina min dad laga xan qabsanaya maaha dad dee waxaan iyaga qoraysh loo jee loo sheegayo iyaguna waaba ka mid mawaalideedna inagay nagaba mid yihin waana tan mawla qowm min anfusihim wa antum tasmacuuna waana maqlaysaan buu leeyahy dee waa dhegaysanaysaane hadalkayga maqla waya ismacu ina awliyaay kuwa aniga awliyadaydu macnaa kuwa aniga dee qaraabo dhow ii ah ee anigu aan xidhiidhinaye dee bal maalan aniga awliyadayda arrintoodana bal dee markaas iyo taa iyo bal kolle xadiid kalena way nooguma soo aroortay anigu aan xidhiidhinaye ii dhowi almuttaq ee minkum idinka idinka midi ama xaala idinka idinka midi almuttaqun oo dadka ilaahay ka cabsada oo axadna qaraabadiisan uun waxa weeyaan anigu kuma jeclaanayo kuma xidhiidhinayo waxaan kuma jeclaanayaa waa xaqan dee waajibkee addoomuhu ay leeyihiin de markaa addoomaha iyo ay kuba sifoobayaan oo iimaankii iyo salaaxii iyo taas ayaa hadduu raximkay yahay iyo haddaanu raximkay ahaynba walaadkiisa iyo jeclaashihiisa iyo dhawaashihiisa uu noqonayaa oo kale walow dee sida xadiidkii kale kuba yimi camri warinayay oo reer bani fulan laysuu biawliyaa'i inamaa waliya allah wa saalixu اlmu'miniin laakiin raxil bay leeyihiin aan xidhiidhinayo xagga kale laakiin markay muwaalaad noqoto ay noqoto dee bal matalan jeclaashihii iyo taas oo kale iyo jaanibkaas waa dee wixii taqo ciddii iyaga kuba sifoobay fain kuntum haddaad tihiin qurayshay ulaa'ika kuwa caynkaas macnaa dadka iyagu mutaqiinta a weeye ilaahay ka cabsanaya haddaad tihiin fadaaka dee arrinku waa fiican yahay oo waa sidii la doonayey wey wa ilaa haddaydaan mutaqiin ahayn fanduruu eega dee caaqibadiina iyo waxaa ku dambaynaysaan bal taa u fiirsada haddaydaan mutaqiin ahayn qaraabanimadaydu waxba idinma tarayso oo taas wax alla waxay idin taraysaa ma jirtee eega waxay caaqibadu noqon doonto waaba tan oo laa ya'tii lama imanayaan annaasu dadku bilacmaali acmaal macnaa yaanay la imanin dadku acmaal yowma alqiyaamati wa ta'tuuna aad la timaadaan idinkuna bilasqaali dunuub iyo wax idin cusleeyiyo asqaal oo fa yucradu cankum laydinka jeesto oo macnaa dee nasab hadhow wax idiin tarayaa ma jirto rasuulka ilaahay qaraabadiisii baad nahayna kuma badbaadaysaan iimaanka iyo camalka saalix iyo ikhlaaska ku badbaadaysaan iyaanay dhicin dadku inay acmaal la yimaadaan idinkuna dee acmaashii aydaan laba imane asqaal iyo waxaan idiin soconahayna asqaal wax idin cusleeya iyo waxaan soconayn oo qaraabaha laba timaadaan markaa muhimku qaraabadii iyo nasabkii hay ictimaadsanine taa waxba la isuguma taraye iimaankii iyo camalkii saalixaa iyo ikhlaaskii iyo umuuraha caynkaasa yaan laydinka dheerayn uma iyagiis horta saasuu ku yidhi uma naadaagu dhawaaqo faqaala wuxu uhi ya ayuha naasu dadow warafaca yadayh labadiisii gacmood buu sare u qaaday yadacuhumaa calaa ru'uusi qurayshin isagoo saa ugu soo foorarinaya ama dhigaya quraysh madaxyadood dee u wada dul dhigayay maaheed laakiin waa saas oo kale dee madaxoodii saa uu dul qabtay oo wuxu uhi ayuha nnaasu ina qurayshan ahlu amaanatin qurayshi waa dad amaano macnaa ahlu sidqin wa amaana weeye man baqaa bihim man baqaa ninka dalba bihim iyaga qaala zuhayr zuhayr wuxuu yihi waa ninkii xadiidka inoogaba warinayay cabdullaahi bnu cusmaan adunu waxaan u malayn qaala inta laftigu kaba shakiya alcawaahira oo marka haddaan iskuba xidhanno man baqaa bihim alcawaahira macnaa waa ninka dee shirqoollo iyo makri iyo iyaga halaagiyo inay baaba-aan laba doonaya weeye xumaan laba doonaya alcawaahir waa jamcu caahuurin bay yidhaaheen oo caasurna imaka halkanna waxay leeyihin ma waa meesha aada u adag ee lagu turunturoodo taas baabay noqotaa kolkol caasurka waxay dhaha god loo qodo sidee libaax iyo waxyaalahaasi ugu dhacaan oo dabidna looguma dhigo taas baabay dhaha marka maxaa loo jeedaa waa wixii dee ama shirqoolkii khudadii ama wixii dee ruuxa halaagayay iyo iyo meel uu ku kufu kuba dhacayo wuxuu kuba halaagsamo la doonayo oo macnaa iyagii xumaan iyo shirqool iyo makri laba magan kabahu llahu ilaahay baa u rida waayo waa ahla sidqi wa amaana ada dadkaa diinta ay kaba bilaabantay u nusreeyey si kastaba walow dee intoodii badnayd markii hore aanay qaadan oo kale haddaba de waana dadkaa uu rasuulku yihi alaimatu min qurayshin oo haddii iyagii dee sifadoodii aanay isbedelin imaamnimada iyo taa iyagu lahaa madaxtinimada haddaba kacaynkaasee xumaan iyaga la doonaye halaag iyo iyo umuurahaas laba doonaya iyo dee wax haadise iyo inay musiiba kuba dhacdo dee taa markaa iyaga dhib uga keenta kabahu llahu ilaahay baa wuxuu u ridaa limin kharayhi liman khirayhi waa labadiisa dul ama afkiisa iyo wejigiisa ayuu naar uguba tuuraa weeye yaquulu dalika halaaa maraatin saddex goor buu taa kuba celcelinayayoo macnaa waxa weeyaanu dee markay noqoto alaimatu min quraysh rasuulka ilaahay baaba yidhi in ilaa saddex labiyo toban oo khaliifo kullo min quraysh ay madaxdaa qabtaane dinku mid xoogla oo muuqda ayuu noqonayaa buu yihi ciddii bal haddaba amarkan oo kale iyo umuuraha dee iyada taasa iyagii taa ku diidan ee ugu cadhoonaysae la doonaysa warda iyo halaag oo kale ayaa dee waciidkan ayuuba yimi oo kabahu lahu liman liman liman khirayhe oo dee waa wejigiisa mankhiro de waa sankiune laakiin waa wejigiisa ayuu uba tuuraa oo uguba ridaa ee waxa weeyaan kaas yaquulu dalika halaaa maraatin maxanu shaahidkuna waa kan rasuulka ilah yihi wamawaalina mina baabu man caala jaariyatayni aw waaxidatan wuxuu u baabaysan yahay ruuxa koriya laba hablood ama midba koriya walow lafdiga dee waaxida aanay xadiidka inoogu soo socon macnaa fadliga uu leeyahay weeye waa fadliga uu leeyahay xadaثna cabdاللahi بن يزيد qال xadaثna xrmلة بن عمrان أbu xفصi التujiibiي عan abi cushaanة الmعaafiriي عan cqبaةa بni caamiri qaala bal sanadku koley ku celcelintu malaha wuxunbay idin tari bay la tahay cabdاللahi بن يزيد الmqri hore inuuba soo maray imaamkaas ama sheekha bukhaarي xarmadaة بن cimraan ibn quraad waana kan kunyadiisina inoo sheegay reerkiisina waa inoo sheegay waa nin hiqa oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida nin baa jira muslim saxiixiisa kusoo noqnoqdo xarmalat bnu yaxya la yidhaaho shaaficina asxaabtiisii iyo xertiisii roonroonayd kaba mid ah ninkaas ninkani awowbuu u yahay oo xarmalat bnu cimraan kan aan haynaa xarmalat bnu yaxyaha sheekha muslima ama shaafici talaamidiisii iyo asxaabtiisii kaba mida awowgii weeye ama abu cushaanata almucaafiri kolley kunyadiisan buu aada uguma shuhuroobay oo kunyadiisan buu kuba shuhuroobe magaciisuna waa magac aada u naadiro kunyadiisana ku shuhuroobee xay bnu yu'min ba yidhaah ayaa la yidhaha waa xay waa kelimadii de wixii nool oo kale waa xay bnu yu'min eeg yu'min saa ficilkii dee iimaanka oo kale kaas baaba la yidhaaha waa nin reer masr masar aho kunyadiisan kuba shuroobo taabiciyo weeye ama taabiciintii dhexa dabaqadii xasan albasriyo wuxuu uhi saxaabigan cuqbat bnu caamir qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo man kaana lahu halaaثu banaatin ninka saddex hablood ay u sugnaadeen oo wasabara sabra calayhina u adkaysta waa infaaقoodii iyo tarbiyadoodii iyo waxsiintoodii iyo taas oo kale in ay ka waaweynaanayaan o ay kaba maarmayaan oo adama lagaba guursan sabara calayhina wakasaahuna huwiya min jidatihi jidadiisu waa bacda min ghinaahu iyo saacadiisiyo kolba intii karaankiisu ahayd aljida in waxa weeya waa alghinaaye waa hinahiisi o ujeedadu waa wixii kolba dee saacadiisu ahayd aan wax ku cidhiidhiyine huwiya nafaqeeye masrufa tarbiyeeya kuna lahu waxay u noqdaan xijaaban min annaar naarta ayay xijaab ugaba noqdaan waa sanad صaxiixa xadiidku waana dee kolley axaadiida baabka kuma soo aroortayna way yimaadeene way tacadudeene barhnoodna way noo soo socdaane bal kolley xadiidka ta inooguma sugana waa hablaha xaqooda adkeynteedo dee inamadii way ka daciifsan yihiin inta badan waxaa la arkaa masaalixdii nafahooda inaanay uba qumin baaba taas oo dee raggii waa kan markay yar kora ama hadday doobaan iyagii baaba isku filaanaya oo waalidkii kaba maarmaya quwadoodan ay leeyihiin iyo inay u suur dee adigu fursooyin badan haystaan oo dee umuurahoodii iyo waxyaalahoodii ay kuba qabsadaan laakiin hablihii taa way kaba duwan yihiinoo waa dacfigoodan iyo inay u baahan yihin had iyo goor dee cid gacanta kuba haysay ilaa dee intaa gurigooda ay joogaan ilaa ay kaba baxayaan ay dee gur iyo xagga uguma baxayaan haddaba ixsaankii loo ixsaan falayay iyo samafalkii iyo taas oo kale ayaa wuxuu leeyahay fadliga ziyaadada iyo sabirkii axaadiisna way noo soconaysaa waana fadli weyn weeye xadaثna الفضل بن dukayni qال xadaثna فidr عan شhرaحبيl qال samictu بن cabاsi عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qال anahu qaal fadl بnu dukayn horeynuu soo marnay abu nucaym buu intii horeyna soo orooranayay isagoo sanu sheekha bukhaari ah waa ninkaas fitr iyo isaga ibnu khaliifana isagoo baxiir iyo baqiye iyo qolooyin laba socdaynu maalin dhoweed soo aragnay ama shurxbil shurxbil ibnu sacd baa la idhaha kunyadiisana abu sacdin un baa la idhaha waa nin reer madiino ansaar mawaalidoodii kaba mid ah kolley ibnu xibaan hiqaadkiisu ku sheegay xaafidna saduuq buu kaba cabira laakiin ugu dambeyn ikhtilaad iyo xifdi xuma kuba timi aimada intooda badan waa nin ay daciifiyaan laakiin xadiidka bal dee kolley xoogeynta la xoogeeyey albaanad ibnu maaja tacliiqa uu ku leeyayna waa taxsiniya halkana dee qeybta saxiixadu kuma soo arooriyaaye waa shawaahidda xadiidku leeyahay laakiin ninkani kolley waa nin marka la eego ambiya aimadu intooda badan ay daciifiyaan xadiidkana ibnu maaja kitaabkiisu inooguma sugayay qaala samictu bna cabaasin can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala maa min muslimiin shaksi muslimin ma jiro oo tudrikuhu ay haleelayaan oo ibnataani laba hablood macnaa laba hablood buu leeyahay ibnu maaja waa tan aan leeyahay xadiidka waa ku sugan yahay lafdiga ibnu maajana wuxuu aha cibaaro dee aada moodo inay aada tan un inoo fasirayso ka yar waadaxsan tahayo tudriku bedelkeeda maxay idhi tudriku lahu bnatani wey oo laba hablood baa ama bintani wey laba hablood baa u qaangaarayo u waaweynaanayo u korayo dee waanay malaha inta yaryaraayna wakti ay kaba hawl badnaadaan xagga ricaayaday u baahan yihinna ay kaba badan tahay iyo ilaalintoodiiyo umuurahaasi waabay oo tudriku lahu bintani ama ibnatani taas baa laftigiisu ahaa bal waaban kuba fasiranayna idraagiina kaasaan kuba fasiranaynay oo fa yuxsinu markaa fiicnaynaya suxbatahuma la dhaqankooda iyo suxbadooda iyo taas dee waqtigaa horena hablaa way karhi jireen waa kuwan barhkood iyagoo noolba aasi jireen barhkood ay geeri laba jeclaan jireen bar ay odhan jireen ama qabri ha kaaga asurnaato ama dee ninu ha kaagama asurnaato taas oo kale bal ay odhan jireen dafnu lbanaati min almukramaat in la aaso dee ay kaa dhintaan waaba wax mukramaadka waa waxyaalo saasa iskaba jirtay hadalna waa casharka ka dambeeya waa inooguba imanayaa bal ibnu cumar agtiisa nin hadal uu kaba hadlayna waa inoo iman doonaa marka adigu bal suxbadooda fiicneeya ilaa oo la helo ruux muslima laba hablood baa dee isagii dhalay walaalihii hadday yihiin dee walaalihiina markay u baahanayaan oo mar waalidkooda aada u joogin oo isagiiba uu noqday kaafilkoodii ayaabay noqonaysaa in haddii waalidkii joogo waalidkiina uu karayo iyagii isagabay de marka waxaa la arkaa inaanay qoyskiisaba kaba mid ahayn oo suxbadooda fiicneeya dhaqaalayntooda iyo waxtarkooda iyo ixsaankooda adkhalataahu ljanna jannay geliyaan waa iyadana bishaaro dadkii hablaalahaay xadaثana abu الnucmaani qaale xadaثana saciid bnu zaydin kolley abu nucmaankan waxaan filaya inaan hore usoo aragnay haddii de imika inoogu horreyn waqti kale uman ka hadli doona waayo waa nin soo noqnoqon doona waa de nin hiqa ah ama imaamo moxamed bn اlfadl caarib loo yaqaane xadaثna سacيid بن زaydi qala xadaثanii عaliي بن زaydi qala xadaثanii mحamed bn mnkdir ana jaabir bn cabdالlahi xadaثahu kolley haddii la islaa ninka isaga ku joogsada casharkii asal ahaan maba dhaqaaqayo dee dadka qaarkood en soo noqnoqonayna dhaafidoodu way yar adag tahayba saciid ibnu zayd wax dheer ma sheegaya saciid ibnu zayd ibnu dirham baa la idhaha imaamkii xamaad ibnu zayd ayay walaalayeen ninkan waana atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa ninka ku xigee cali ibnu zayd waxaa la yidhaha cali ibnu zayd ibn cabdillahi ibnu zuhayr ibn cabdillahi ibnu judcaan kutubtana wuxuu u yimaadaa waa nin macruufa nin caalima buu ahaa laakiin daciife wuxuu kutubtana u yimaadaa cali bnu zayd ibnu judcaan dhalaan buu ku dhashay waa markaas dee markaa cali bnu zayd ibnu judcaan buu kuba yimaadaa reer basra taasaa loo yaqaanaa marka kutubta qaarkood haddaad dee daalacanaysa ama kutubta takriijka waxaad arkaysa axaadiid lagu cilaynayo o laleeyahy ibnu judcaan baa kuba sugan ama cali ibnu judcaan ama cali ibnu zayd ibnu judcaani bal waa judcaankani oo zayd oo aabihiya ayaa awowgii awowgiisii waayo marka marka la eego isaga zayd awowgii awowgiisa ayaa judcaan la odhanaya cabdillah bn judcaanin qurayshabuu ahaa reer bani taym oo deeqsi ahay oon islaamnimada soo gaadhin laakiin soo dhawaaday oo rasuulka ilaahayba dee uu ogaa oo taas uu arkay oo dee markaa gurigiisa laba iman jiray ee dadku ay cuntada uba iman jiray ama cunto badan uu samayn jiray waxyaalahaasi marka haddaba kaas baa loo tiriya cali bn zayd ibn judcaane judcaanku waa meel danbuu gelaya waana taa aan wada tiriye waa nin adigu daciifa atbaacu taabi mee taabicina ah raabica kaba mid ah wuxuu yihi lakin de axaadiian duruq kaley leeyihin oo saas baa ciddii taxsiinaysa ay u taxsiinaysaa wuxuu yihi marka qaala xadaثanii mحamed ibn munkadir isaga maalin kale aan u dibdhiganayna waa imaame ana jaabir bna cabdillahi xadaثahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man kaana lahu halaaثu banaatin saddex hablood ninkay u sugnaadeen oo ihina hoynayo oo dee isagu hoygiibuu siinaya adigu waa ninka addumaye dee qoyskiisii bay kaba mid yihiin wayakfiihina kaafiyayo wax alla waxay u baahnaayeenna kaba kaafiyaya yakfilhunana xafnu xajar halkan buu kaba soo naqriya kafaalo qaatay wayarxamuhuna u naxariisanaya oo bacdaa aan karhayn u ixsaanfanaya suxbadoodii fiicnaynaya faqad wajabat lahu ljannatu albata asal ahaan jannadu ruuxa way u waajibtay go-naanba wey jannaa u waajibtay faqaala rajulu nin baa yidhi min bacd اlqowmi dadkii kaba mid ahaa wathintayni wama xukmu thintayni laba nin kalena xukumkii muxuu yahay ya rasuul اllahi qaala wuxu uhi wathintayni wa xukmu thintayni kadalik laba xukumkoodna saas oo kale weeyo dee xadiidkii kan ka horreeyeyba ee ibnu maajaaba way nooguma sugnayd bal maala taas weli axaadiisna in sha allahu tacala jaanibkana way noo socon doontaa wallahu subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا